bismi illaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan qodobada wararka ugu door karoonaysa karedhiyo muqdisho odihayana waxaa ka mid ah wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay inay meel wanaagsan marayso mideynta manhajka waxbarashada dalka iyadoo dhowaan ay heshiis la galeen daladaha waxbarasho ee gudaha dalka ka howlgala wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya michael kaytin wafdi uu hogaaminayay oo gaariyay magaalada cadaado oo ay halkaasi kula kulmay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo ay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid tahay hanaankii doorasho ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada tan muqdisho maamulka degmada kaxda ayaa bilaabay inay dib u habeen ku sameeyaan qaybo ka mid ah waddooyinka degmadaasi kadib markii ay xireen bacaad fara badan taasi oo keentay inay ka cawdaan dadka deegaanka maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa ugu baaqay shacabka gobolka ku dhaqan inay la shaqeeyaan ciidamada amniga si looga hortago dhagarta ay maleegayaan argixisada al-shabaab gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexene waxa uu ka qayb galay tartan isboorti oo ku saabsanaa isdhexgalka bulshada islamarkaana lagu xusuusanayay guddoomiyihii isboorti ee dhowaan geeriyooday halkaas kaa oo lagu qabtay magaalada jowhar dowladda syriya ayaa ogolaatay in gargaar bini-aadanimo la gaarsiiyo qaybo ka mid ah gudaha dalkaasi oo dadka ay ku xanaba yihiin halkaa oo tilmaamay in dadka ay u dhimanayaan macluul aad fara badan
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subaxnimo arbaca taariikhdina ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha labaad ee sanadka labada kun lix iyo tobanka dhegeystayaal intaasi waxaayna qodobadii warkayaga ugu door karoona haatanna kusoo dhowaada warkii oo dhan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya ayaa shaacisay in meel wanaagsan ay marayso mideynta manhajka waxbarashada dalka iyadoo dhowaan ay heshiis la gashay daladaha waxbarasho ee gudaha dalka xamuud cali xasan wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ayaa sheegay in wasaaraddu ay dadaal badan ku bixisay mideynta manhajka waxbarashada dalka oo iminka ay ku sameynayaan dib u habeen kadib markii dhowaan ay diyaariyeen sharcigaasi
beryahan wasaaradda waxbarashada iyo hadeha iyo tacliinta sare oo ku jirtay xaggii manhajka hadday tahay xayndaabkii manhajka amba framewerkii manhajkii ee wadanka in dib loo eego oo dib loo sameeyo dhowr marxaladood buu soo maray oo aada u kala duwan akhriskii koobaad kii labaad ilaa in badan buu soo socday ayaan dhaweyd waxaad ogeydeen in manhajkii aan isku raacnay framewerkii oo ay noo hadhay haddana dib oegist iyo gobolladii oo la tago oo dib loo soo eego taa waxaan ku darnay waxaan ku darnay inaan ansixinno oo saddex cisho loo fadhiyey silibaskii amba muqararkii iskuullada hoose dhexe oo aan uga yeedhnay gobollada oo dhan madaxdoodii hadday tahay gudoomiy hadday tahay d jgii hadday tahay wasiiro ay nala fadhiyeen oy wakhtigoodii maaragtay xaggan iyo aqoontoodii iyo maskaxdoodii aqoon-yahanaan u yeedhnay waxaan u yeedhnay walaalahey daladaha waxbarashada dadkii ka socday saddex cishe xagga waxaa loo fadhiyey in muqararkaasi la ysku raaco oo la ansixiyo dabcan wax walba marka hadday manhaj iyo muqarar tahay iyo hadday buug tahayba waxa weeyaan waa sixis hadday waan sii daynaynaa waan bilaabaynaa buugtii baan bilaabaynaa haddii ay wax naga khaldamaan waa dib baan u socon doonaa waxaa taa ku xigta in gobolada la tegi doono oo haddana hoos loogu sii dhaadhici doono oo gobol walba laysdul taagi doono muqararkii loogu talagalay iskuullada hoose dhexe iminka ilaa maaragtay wadanka oo dhan in wax mida lagu wada dhigo
wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya michael katini wafdi uu hogaaminayay oo gaaray magaalada cadaado ay halkaasi kula kulmay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo ay ka wada hadleen arrimo badan oo ku saabsan xaaladda dalka wafdigan uu hogaaminayay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobe qaabilsan soomaaliya michael ketin ayaa markii ay gaareen magaalada cadaado waxay halkaasi kula kulmeen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkaasi waxaana wafdiga keytin ka mid ahaa danjirayaasha dalalka maraykanka ingiriiska talyaaniga sweden uganda ethoobiya midooda yurub midooda afrika iyo ururgoboleedka igaada ujeedka socdaalka wafdigaasi ayaa lagu sheegay inay ahayd in maamulka galmudug ay kala hadlaan go-aanadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo hadal kooban ka jeediyey markii uu kulanka soo dhammaaday kadib ayaa sheegay inuu ka faraxsan yihiin socdaalka wafdiga beesha caalamka ay ku tageen magaalada cadaado islamarkaana isla meel dhigeen go-aanadii ka soo baxay shirka madasha wadatashiga qaran ee muqdisho lagu qabtay ayna soo dhoweynayaan waxyaabihii shirkaasi ka soo baxay
uu hogaaminayo s r r g-ga ayna soo gaareen wafdigaas uu isugu jira ururada caalamiga iyo qaar ka mid ah safiirada dowladaha ujeeddada wafdiga waxay ahayd guud ahaan inay galmudug soo booqdaan oo arkaan xaaladdeeda iyo duruufteeda iyo dadkeedana la kulmaan gaar ahaanna inay arrinta doorashada laba kun iyo lix iyo tobanka ay nagala hadlaan iyo go-aankii dowladda dhexe soomaaliya ay gaartay beesha caalamkana ay ku taageertay iyo sida ay gelmudug u aragto annaga gelmudug ahaan waxaan u sheegnay inaanahay maamulka dowlad goboleedka gelmudug inaan go-aankaasi annagoo ka fiirinayna midnimada soomaaliyeed wadajirka soomaaliyeed iyo in soomaaliya hore usii socoto go-aankaasi maamul ahaan inaan qaadanay oo aan taageernay laakiin bulshada iyo shacabkanaga aan u baahannahay in beesha caalamka iyo dowladda dhexe ay nala nagala gato nagalana iibiso dabcan qaybaha kala duwan beesha caalamka way arkeen qaybaha kala duwan bulshada way arkeen way nala hadleen wixii ay kala kulmeen iyo siday ula hadleenna iyagaa idin sheegi doona aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa booqashada ay noogu yimaadeen aad iyo aadaan usoo dhawaynaynaa waa mahadsan yihin michael ketin oo dhankiisa isna hadlayay ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay inay tahay tallaabo aada loogu farxo in dowlad goboleedka galmudug ay aada u taageersan yihiin go-aanadii ka soo baxay shirka madasha wadatashiga ee dhowaan lagu soo gabageyay magaalada tan muqdisho ee ahaa hanaanka doorasho ee loo marayo sanadkan labada kun lix iyo tobanka
waxaan halkan aan u joognaa inaannu dhagaysano dareenka shacabka ku dhaqan deegaanada galmudug ee qaybaha kala duwan ee bulshada aragtida ay ka qabaan go-aanka la qaatay oo qaabkay u dhici doonto doorashada la filayo inay ka dhacdo dalka soomaaliya waa arrin muhiima in maamulka galmudug uu taageero go-aanka lagu saleeyey doorashada oo ah afar dhibic shan doorashooyinka la fila inay ka dhacan soomaaliya sanada laba kun iyo lix iyo tobanka annakana si weyn ayaanu u soo dhowaynaynaa go-aanada ay qaadatay dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedada dalka ka jira wafdigan uu hogaaminayo wakiilka xogyaha guud ee qaramada midoobe qaabilsan soomaaliya michael ketin ayaa horey waxa ay u tageen magaalooyinka kismaayo baydhabo iyo garowe si maamulada halkaasi ka jira ay uga dhaadhiciyaan ismarkaana ugu qanciyaan go-aankii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran maamulka degmada kaxda ayaa bilaabay inay dib u habeen ku sameeyaan qeybo ka mid ah waddooyinka degmadaasi kadib markii ay xireen bacaad fara badan taa oo keentay inay ka cawdaan dadka deegaanka aamine xuseen maxamed ayaa warkaasi inoo eegeysa waddooyinka soo gala degmada kaxda ayaa waxaa ka socda dib u dhis lagu sameynayo kadib markii ay xireen bacaad fara badan kuwaasi oo dhibaatooyin ay ku qabaan shacabka isticmaalo waddooyinkaasi caaqil cabdiraxmaan maxamed xeele iyo nabadoon cabdulaahi xuseen axmed waamo iyo guddoomiyaha ururka haweenka degmada kaxda aamino murshid cabdi ayaa waxa ay si wadajir ah ugu codsadeen dowladda federaalk soomaaliya iyo jaaliyadda kasoo jeeda degmada kaxda in ay gacan ku siiyaan dhismaha iyo dib u dayactirka wadooyinka dhexmara degmada dhammaan gobolka oo aan bidayno inuu arrintaasi gacan naga siiyo iyo muxuu ahaa hay-adaha kaalmeeyo intaba iyo degmooyinka hore u dhismaba waxaan rabnaa in arrintaasi gacan nagula siiyo oo hawshii aan bilownay oo qaaraan aruurintii aan bilownay jaalidaha ayagana ka soo jeeda muxuu ahaa iyana ka soo jeeda degmada kaxda wadadan sidaad arkaysaan waa toddoba kilomitir toddobadaa kilomitir dadweynaha degmada deggan maahana cid kale ee wax ku tartay ma jiraan sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa qaranka soomaaliyeed uu kow ka yahay madaxweyne xasan sheekh gobolka banaadir in na lagu kaalmeeyo dalkaaga dhiso maxaa yeele degmadani waa degma curdana waxaan u sheegayaa qurbajoogta gobolka banaadir ka soo jeeda khaas ahaan kuwa degmada kaxda inay degmada kaxda wadooyinkeedu way xiran yihiin inay nagala qayb qaataan dhibaatada aan u marayno iyo qoraxda aan u taagannahay iyo lacagta aan ururinayno dadka ilaahay waxsiiyayow wadda ninkii dhisa waa jid fiican oo ilaahay ku jeeyo qofka waa meel fiican oo ilaahay uu mariyey ma garanaysaa xoolihiisii ta gobolka banaadir waxaan leenahay toddobiyo tobanka degmaan ka midna degmada ugu fiican oo ugu ammaan badan baana waxaan ka codsanaynaa duqa magaalada muqdisho inuu khaas ahaan noo fiiriyo khayr allaha siiyo waa guddoomiyahanagi gobolka laakiin waxaan haysan in wax noloogu daraan rabnaa gudoomiyaha degmada kaxda ee gobolka banaadir cabdulatiif xasan axmed badawi ayaa ka warbixiyey dhismaha wadadani iyo ciddii ka gacan siisay maanta waxaa sharaf weyn oo maamulka maamulka degmada kaxda inuu ololahan ka bilaabo degmada kaxda oo ah dayactirka wadooyinkii hore u jiray oo ay adkaatay maritaankooda kadib markii bacaad noqdeen iyo dhisidda wadooyin cusub oo degmada yeelato taasoo fududayn doonto isku dhaqaaqa bulsho hadday noqon lahayd degmada iyo degmooyinka kale iyo degmada dhexdeeda iyo ganacsiga intaba aadna ugu faraxsannahay waxaana kaalin weyn geysanaya taabagelinta mashruucan iyo dhaqanka fulintiisa bulshada deegaanka dhanka kale gudoomiyaha degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda ammaan ee degmada
degmada kaxda waxaa la dhihi karaa degmada ugu amniga badan waa gobolka banaadir saad ogtihiin isbuucii lasoo dhaafay degmada kaxda waxaa la guddoonsiiyey shaada sharaf ay ku mutaysatay amniga ay haysato siiyeen dhammaan qaybaha amniga aamine xuseen maxamed
aad ay mahadsantahay aamino maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa uga baaqay shacabka gobolka ku dhaqan inayla shaqeeyaan ciidamada amniga si looga hortago dhagarta ay maleegayaan maleeshiyaadka al-shabaab yuushac sheekh cabdulaahi ayaa warkaasi inoo qaada dhigay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar ay dhowaan soo qaadeen kooxda nabadiidka ah ee shabaab isagoona sheegay in kooxihii weerarka soo qaaday ay iskacaabin xoogan kala kulmeen ciidamadii xoogga dalka ee halkaasi ku sugnaa ibraahin aadan cali najaax gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo waraysi arrimahaasi ka siinayay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu yidhi
waxaan rabnaa inaan xog idinka siino dagaal nabaddiidka ay ku soo qaadeen barihii kontaroole ee ciidamada nabadgelyada ay ka deganaayeen degmada afgooye ay ka joogeen xilli ay toddoba saac iyo toban daqiiqo meelahaas oo hadeegnimo sardhaha dagaalkaas muddo labaatan daqiiqo aan ka badnayn ayuu socday dagaal wuxuu ahaa oo fuleynimo ah oon dantii laga lahaana aan laga gaarin ciidanka waxay difaaceen barahoodii kontarool waxay difaaceen shacabkii waxay difaaceen dowladnimadii saaka waaga markuu bariyey ciidanka howlgalo ayay bilaabeen waxay gaareen waxay gaareen mareerey waxay tageen ilaa iyo buundada sabiib howlgalkaas weli wuu socdaa haddii aan ka hadlo khasaaraha dhinaca shabaabka annaga aan ka warhayno aan hayno xogta waxaa ku dhintay ilaa iyo saddex qof dhinaca kale ciidanka amnigana waxaan haynaa laba qof oo dhaawac ah ilaa haddana howlgalku wuu socdaa dhanka kale gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa baaq u diray shacabka degan gobolka shabeellaha hoose isagoona ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka waxaan rabnaa inaan u xaqiijino shacabka gobolka shabeellaha hoose ka maamul ahaan iyo ka dowlad ahaan inaan diyaar u nahay inaan difaacno aan ka difaacno wax allaala wixii ayaga wax u dhimaaya oo ay ka mid yihiin nabadiidka waxaan rabnaa inay feejignaadaan inay garab siiyaan ciidanka inay garab siiyaan maamulka inay muujiyaan wadaniyad inay muujiyaan nabadda in ayaga xaggooda marka ugu horeysa looga baahan yahay in taageero looga helo si nabadiidka iyo dadka dhibka wada looga guuleysto
aad iyo aad u mahadsan yahay yuushac sheekh cabdulaahi ayuu ahaa inoo soo koobiyay warbixintii la xiriirtay maamulka gobolka shabeellaha hoose dhan kalena maamulka gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka qaybgalay tartan isboorti oo ku saabsanaa isdhexgalka bulshada islamarkaana lagu xasuusanayay gudoomiyihii isboorti ee gobolka oo dhowaan geeriyooday kaa oo lagu qabtay magaalada johar ee xarunta gobolkaasi abuukar maxamed bacadle ayaa warkaasi gobolka shabeellaha dhexe inagu soo diray tartankan isboorti oo ka qaybgala gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe cali cabdalla xuseen ayaa waxaa lagu xusuusanayay xasen maxamed cabdigumaari oo ahaa gudoomiyii xiri kubadda cagta gobolka shabeellaha dhexe oo dhowaan geeriyooday tartankani ayaa waxaa ka qayb galay sideed iyo toban kooxood iyadoo finaalka isku soo hareen labada kooxood ku kala dheelaya magacyada farjano iyo joobkey ciyaarta ayaa daqiiqadii loogu talagalay ku dhammaatay laba gool iyo laba gool iyadoo labadani kooxood ay ku kala baxeen rogoorayaal ay ku badisay kooxdii ka socotay joobkey waxaa bilowday qudbooyinkii loogu talagalay tartanka isboorti ee lagu xusayay master gumaari iyadoo mas-uuliyiin fara badan halkaasi ka hadashay ayaa waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta halkaasi ka hadashay gudoomiyaha xir kubadda cagta degmada joor yuusuf xaamud iyo sidoo kale xogeyaha xiriir kubadda cagta gobolka shabeellaha dhexe oo si weyn uga hadlay taariikhdii iyo horumarka isboorti uu gaarsiiyey gobolka shabeellaha dhexe xasan gumaari ma waa salaamankiin koobkii oo maalmaha noo socday lagu xusaayay aabe xaseen maxamed gumaari ilaahay amarkiisa waa nuu dhammaaday maanta koobkiina waxaa qabatay kooxda farjano joogkey cafwan cafwan kooxda joogkey هليه والب اسبر دقمد الجور ان شاء الله وحان جعلنا ان سنه كان امام سدونه marka sida anagu faa'iideysanaya munaasabadan anaan ku hadlaya magac xiriir kubad cag degmada joogar garoonka waxaa la oran jiray garoonka isnaay maanta laga bilaabo waxaa la dhihi karaa garoonka xaseyn kumaari waxaan u mahadcelaa labada kooxoo cayaartay iyo intii hore u cayaartay waxaa munaasabadan uu xusaayey aabbaheen xaseyn kumaari waxaan codsanayaa guddoomiyaha gobolka inuu ku dhawaaqo xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed inay u furan tahay gobolkan inay yimaadiin ay ka bixiyaan tababar waxaa isna halkaasi ka hadla gudoomiye xogeen gobolka shabeellaha dhexe dhinaca arrimaha bulshada maxamed sugaal cusmaan ciyaartooyda farshanna iyo joogkay waxaa ku guulaystay hal naadiga kubadda cagta ee joogkay ayaa ku guulaystay marka waan u hambalaynayaa naadiga kubadda cagta ee joogkay cayaari laba qof gari laba qof kama qufliso ugu dambayntii waxaa qudbooyinkii soo gebagabeeyey gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe cali cabdulaahi xuseen maanta waa maalin aad iyo aad ugu weyn ummadda gobolka shabeellada dhexe koobka lagu soo lagu maamusaayey ee lagu soo lagu soo gunaanaday degmada jowgar lagu xusaayey xilliyaygii isboorti xasay maxaad xasay gumaari waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo bahweynta isboortiga qabanqaabada ay sameeyeen iyo maamuuska ay ku maamuusayeen xilliyaygii isboorti in lagu xusiisto qof kaste ummadda soomaaliyeed dhexdeeda wax maaragtaya lagu faana ka qabatana waa insaan oo kale intood loo xuso waxaan iyagana u mahad celinayaa xidhiirka kubadda cagta guud ahaan gaar ahaanna midka maaragtay degmada jowhar abaabulka ay sameeyeen ay u sameeyeen xusuustaan iyo maamuuskan xilliyaygaas isboorti iyaga idinkana waa mahadsantiinaan leennahay qudbooyin kadib ayaa waxaa bilowday guddoonsiintii koobkii kubadda cagta lagu tartamayey oo lagu xusuusanaya xasan gumaare oo la guddoonsiiyey kooxda joobkay sidoo kale waxaa la guddoonsiiyey ciyaartooydii taageerayaasha iyo garsoorayaasha hadiyada kala duwan abubakar maxamed bacadle warbaahinta kaarka soomaaliyeed shabeellaha dhexe jowhar hay-adda qaxootiga adduunka ee u n c r ayaa qaxootiga ku nool dalka uganda oo ay soomaalida ku jirto ka codsatay in aysan ka agdhowaan meelaha codbixinta doorashada la filayo oo inay ka dhacdo waddanka uganda si aysan dhibaato uga soo gaarin cilmi cismaan faarax boodheri wariyaha warbaahinta qaranka ee dalkaas uganda ku sugan oo la hadlayay laanta afka soomaaliga e v o e da ayaa sheegay in kulan shalay qaxootiga iyo saraakiisha u n c r wada qaateen laisku raacay in saddexda cisho ee socoto doorashada madaxtinimo ee waddanka uganda in dadka qaxootiga maadaama aysan codeyneynin inaysan ka agdhowaan meelaha codbixinta ismarkaana aysan kala taageerin musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee waddanka uganda dalka uganda waxaa uu u diyaar garoobayaa in khamiista soo socoto ay ka bilaabato doorasho ay dadka u dareerayaan goobaha codbixinta waxaana ku nool dalkan qaxooti ka badan ilaa siddeetan oo ku kala yimid dalalka congo south sudan soomaaliya iyo etoobiya hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h c r ayaa maanta kula shirtay dad ka badan adiga ilaa dhowr kun oo qaxooti ah oo dalal kala duwan kasoo jeeda oo soomaaliyana ay ku jirto in ay isdejiyaan oo inta doorashadu socoto aanay wax walwal iyo wax dhibaato ah oo dhacaya aanay ku fakirin saddexda casho codbixinta iyo tirinta codadka natiijada inta laga sugayo guryahooda inay joogaan inay dhigtaan biyaha iyo cuntooyin ay sii kaysa karaan wixii ay heli karaan waxaa waxyaalaha keena mar kasta oo ay doorashooyin dhacayaan dadka waa lala hadlaa dadka qaxootiga waxaa loo sheegaa inaanay iyagu cod lahayn inaanay ku qaldamin goobaha codbixinta waa qayb ka mid a wacyigelinta dadka qaxootiga ee u n c r ay mas-uulka ka tahay ee ku nool dalka uganda markaas wacyigelinta loo jeedinayo waxaana ku jirta in ay ogaadaan inay yihiin dad la siiyey maangeliyo oo sugaya in u n c r ay wax u qabato in aysan cod lahayn oo ay ku qaldamin koobaha codadka in xisbiyada tartamaya mid kamida aanay taageerin iyo in ay muddooyinka coorka cishe doorashadu ay dhacayso iyo inta natiijada laga ogaanayo ay guryahooda kusii kaydsadaan wixii ay heli karaan sida biyo iyo cunto
mahadsan yahay cilmi cismaan faarax boodhir ayuu ahaa oo v o eda uu warameeyey howlgallo ay sameeyeen ciidanka badda ee dowlad goboleedka puntland ayaa gacanta ku dhigay doonyo ay dadku lug lahaa tahriibinta dhalinyaro soomaaliyeed iyagoo ka digay in dadka ku howlan arrintan laga qaadi doono tallaabo sharci waafaqsan ibraahim siciid saalax ayaa boosaasay warkaasi inoogu soo diray howlgal ay sameeyeen ciidamada ilaalada xeebaha puntland oo ay ka sameeyeen deegaanka ceelaayo u dhow magaalada boosaaso ayaa lagu soo qabtay saddex doonyood oo ah kuwa lagu qaado dhallinyarada la tahriibinayo iyo hub ay adeegsanayeen kooxihii wax tahriibinayay taliyaha ciidamada badda puntland admiraal cabdirasaaq diiriye faarax ayaa sheegay inuu howlgalkan guulaystay islamarkaana ay gacanta ku soo dhigeen doonyo iyo dad iyagu lug ku lahaa tahriibinta dhallinyaro gaaraysay saddex boqol iyo lixdan qof taliyaha oo kula hadlay saxaafadda gudaha dekeda magaalada boosaaso oo ahayd goobta lagu soo bandhigayay qalabkii lasoo qabtay ayaa yidhi ujeeddada saxaafadeedka maanta halkan ugu qabannay waxay tahay sida aad arkaysaanba waxaa hortiinna ka muuqda saddex doomood ama saddex laash oo midkiiba qaadaya qof oo dada oo saaran yihiin laba matoor iyo shan lix matoor oo ayagana nooca iyagana loo adeegsadaa kuwa doomahan loo adeegsadaa oo iyagana meesha yaallay iyo hubkii ay adeegsanayeen nimanka tahriibisayaasha ah ayaannu ka soo qabannay deegaanka ceelaayo meesha marsada ah kadib markii aan helnay information ku saabsan inay xilliyadaas ay kasooay ka baxayaan saddex doomood dad saddex boqol iyo lixdanan ay meeshaa diyaar ku ahaayeen ilaahay fadligii waa noo fududeeyey si sahla ayay noogu suurto gashay inkastoo khasaare uu halka ka dhacay oo khasaarahaasna ciidanku uu soo gaaray oo askarina naga dhintay askarina ku dhaawacmay laakiin taasi macnaheedu waxa weeye askarigu waa dhimasho ujoog iyo dhaawacujoog si uu qaranka uu u badbaadiyo layaabna ma laha oo ma lahin muxuu u dhintay laakiin wuxuu u dhintay waxay wuxuu xaqiijinayey oo ahaa sarraynta sharciga iyo in la soo afjaro tahriibta aad baana isagana uga tacsiyadaynaynaa haddee indhaha macallina dad badan baa waxyaabo badan u haysta inay maaragtay jireen oo masalan baa meel layska weeraray ama meel dana kale laga lahaa waxaasoo kale laakiin waxaan ii sheegayaa danta iyo ujeeddada aan lahay waxay ahayd inaan dadkaa badbaadinno dadkaa dambiilayaashana aan gacanta ku soo dhigno
kulan looga hadlayay sidii jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka norway ay uga qayb qaadan lahayd ee horumarinta deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee dalka ayaa lagu qabtay gudaha waddanka norway xasan siciid xasan rasto ayaa warkaasi norway noogu soo diray xaflad soo dhoweyn oo si qurux badan loo soo agaasimay laguna soo dhoweynayey wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulaahi axmed aadan balaag ayaa lagu qabtay magaalada frederikstad ee waddanka norway kulankan ay ka soo qayb galeen qeybaha kala duwan ee ururada bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada frederikstad ayaa ugu horeyn dadkii golahan ka hadlay waxa ay si weyn u soo dhoweeyeen wasiir cabdulaahi axmed aadan balaag
cabdulaahi wuxuu noo ahaan jiray shaksi aada u muhiim oo hawl badan halkaa nooga hayay waxaan uga maarmi waynay waddankii inuu haddana hawl badan nooga qabto arrintaa awgeed ayuu u baxay ilaahayna waana waa la gargalay maanta waa wasiir soomaaliyeed waxaan u aqaanaa aniga qof kasta oo mas-uul ah ama degma ha hayo ama gobol ha hayo ama xaafad ha maamulo oo cadaygii soomaaliyeed ummadda soomaalida u shaqaynaya inuu yahay mas-uul soomaaliyeed cabdulaahi waa wasiir soomaaliyeed waa wasiirka maamulka koonfur galbeed
sidaan jirta waxay walaalkeen maanta waa xildhibaan waa wasiir laakiin magaalada wuxuu noqday inuu ka mid noqdo guddiga iidaha ee soo ururiya lacagta iidaha ku garaca guriga dhata adiga reer hebel saddex boqol baa lagaa rabaa laba boqol baa lagaa rabaa afar boqol baa lagaa rabaa waxaan leeyahay waa soo dhowow waxqabad wanaagsan oo qofnimo ku dhisan oo shaqsinimo ku dhisan baad nagala tagtay waxaan u malaya soomaalida in arrintaa la qabto oo lacagtagayaaqisoo ugu dambayntii ayaa wasiir cabdulaahi uu kula hadlay golahan dadkii soomaaliyeed ee soo qabanqaabiyey xafladan lagu soo dhoweynayey waxaanu si aada ugu dheeraaday xaaladda guud ee gobolka iyo guud ahaan dalka soomaaliya badanoo ee, runtii markii hore een, aan aan- aan islahaa bal soo qaado wayba iga lumeen waxay iga lumeen farxadda iyo niyad samida iyo kalsoonida walaaltinimada igu soo dhaweyseen Ee, runtii waxay noqonaysaa mid een, aan ilaawi doonin dalkeeni qof waliba markaad salaada dukato dalkeeni loo soo dhacay runtii dalkeeni dhibaato badan baa taalla inta idaacadaha laga sheegayo iyo inta teleefanada lainka sheegayo wax ka badan baa yaala runtii cadow waa u tashaday inuusan degin hadda magacyo inaan u samayno oo hebel waa hebel waa hebel waa macnama samaynayso
halka warkaasi uu idinkaga imaanayo dhegeystayaal waa redio muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya guddiga golaha madaxweynenimo ee waddanka liibiya ayaa magacaabay midoob cusub oo la damacsan yahay lagu soo dhiso dowlad midnimo qaran oo markii ugu horreysay laga dhiso waddanka liibiya golahani ayaa dib u soo cusbooneysiiyey dhowaan qorshaha lagu hirgelinayo dhismaha dowlad loo dhan yahay oo ka curta wadanka dalka liibiya markii ugu horreysay tani markii xilka laga tuuray madaxweynihii hore dalkaasi mucaamar al khadaafi sanadkii labada kun koob iyo tobanka dhinaca kalena sahay gargaar oo ka socota qaramada midoobay ayaa la filayaa in maanta ay gaaraan qeybo ka mid ah waddanka syriya iyadoo dowladda suuriyana ay ogolaatay in gargaarkaasi la gaarsiiyo meelaha ay dadka ku dhibaateysan yihiin sarkaal ka tirsan qaramada midoobey oo lagu magacaabo stefan demastura ayaa sheegay inay aada u faraxsan yihiin in gargaarkaasi ay gaarsiiyaan dad iyagoo xanibnaa oo ciidamada dalkaasi ay xanibeen magaalada madaaya ayaa la sheegayaa in dadka ku nool ay gebi ahaanba xilligan u dhimanayaan macluul taasi oo ka dhalatay markii cunaqabateen ay kusoo rogeen ciidamada wadanka suuriya guud ahaan warkii waad kala socoteen redio muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaal waa nageyntaa ciddii uu sheegana warkeena waxay dib uga heli karaan bogga internetka aynu ku leenahay ee radio muqdisho net